kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo hemilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisayaal ka mid ka mid ah haaldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan birilka imtixaanka la galaa oo loo fariisana maanta kala dhala imtixaankana beriyo bilaawnaha taasna u adkeed waayo qof maanta dhalay beri ma aadi karo soo maahan imtixaan ma geli karo xaalada cinkee ah ayay gabdhaha ka maraan xilliga waxbarashada marka ay reeryagleelaan iyo sooyaalkeedii nololeed madiine maxamuud cilmi oo ahayd uu ololayso nabadda iyo samafalidda bulshada tabintu anigoo hanaa maxamed ah farsamadun waa ibraahim yare soo dhowaada dhegaystayaal iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta xaalado ceynkee ah ayay gabdhaha ka maraan xilliga waxbarashada marka ay reer yeegleelaan balse markan sooyaalkeedii nololeed madiine maxamuud cilmi oo ahayd ololayso nabadda iyo samafalidda bulshada taariikhdan waxaad ka heli kartaan bugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caaisha nuur aadan ayaa inoo eegaysa waxa ay ku dhalatay kuna soo barbaartay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud nidaamkii dowladii kacaanka ayaa ku xukumay dil toogasho ah allaha u naxariistee seegeeda oo mehrad ganacsi ku lahaa degmada kaaraan ee gobolka banaadir isaga oo lala dilay nin uu wax ka iibiyey markii lagu soo eedeeyey wax isdabamarin musuq maasuq lacageed oo gaaraya boqol kun shilin soomaali ayay ku wada heshiiyeen madiine jenaraal ayay ahayd haweenkii garab istaag u sameeyey midooda maxaakiimta islaamiga ee muqdisho laga aasaasay sanadkii laba kun iyo lixdii gaar ahaan maxkamadii ugu horeysay ee laga hirgeliyo xaafadda siisi degmada yaaqshid ee muqdisho howlaheedii samafalidda ururka hina sanadkii laba kun iyo saddexdii madiine ayaa ka mid ahayd aasaasayaashii ururka haweenka horseedka nabadda iyo nolosha hina ururkan ayaa ku guuleystay wax uqabashada dad badan oo dhibaatooyin kala duwana ay ka haysteen nolosha sanadkii laba kun waxa ay ka mid ahayd xubnihii haweenka ahaa ee lagu martiqaaday kamid noqoshada ergooyinkii ka qaybgalayay wadahadalkii lagu soo dhisay dowladda lagu midaysan yahay haweenkii qaybta ka ahaa shirkii carte ee jabuuti ayaa lagu xusuustaa kaalintoodii isku soo dhaweynta madaxdii kala fikirka duwaneed dadaal lagu rabay in looga miro dhaliyo shirkaas shirkii carta ayaa ka mid ahaa shirarkii ugu muhiimsanaa ee lagu go-aamiyo saamiga haweenku ku dhex leeyihiin nidaamka dowladnimo sanadkii laba kun iyo afartii muqdisho ayay ka hirgeliyeen barnaamijka guriyeenta oo la isku xirayay dadka dariska ah iyadoo oo ay barbar socotay dhisida ciidamo lagu magacaabay ciidamada madaniga oo ay shacabka ka ilaalin jireen maleeshiyaadkii damacsanaa dhibaateynta dadka sanadihii laba kun iyo afartii ilaa iyo shantii hina ayaa ku guuleysatay qorshe ahaa dhaqan celinta maleeshiyaadkii u shaqeyn jiray hogaamiye kooxeedyadii muqdisho ka jiray si loo baro farsamada gacanta oo ay ku howlgeli karaan xeryaha laanta buuro iyo hiilweyne ayaa lagu xareeyay dhalinyaradaasi waxaa xusid mudan in dhalinyaro badan ay iska dhigeen qoryaha qalinkana qaateen halka kuwo kalena ay suuqyadu u xoogsi tegi jireen kolkii shaqooyin loo abuuray sanadkii laba kun iyo labadii ka hor ku-dhawaaqida ururka hina ayay ku guuleysteen dib u howlgelinta iskuulkii gahayr dad barakacayaal ahaa oo deganaa iskuulka ayay u rareen ceelasha biyaha una dhiseen guryo ay degaan jaamacadda muqdisho ayaa ka gacan siisay maamulida iyo barayaashii iskuulka ka howlgalayay dhanka kale dhalinyaro badan ayay bareen farsamada gacanta kana faa-iiday aqoonta ay ka heleen barayaashii hina ka socday sidoo kale waxay ku guuleysteen dib u furistii isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir iyo midka dayniile iyadoo ay xusid mudan tahay in isbitaalku fuliyey daaweynta in ka badan kun iyo shan boqol oo habeen ah oo la noolaa cudurka isku furanka fikradiisana ay lahayd hina iyo u qeybinta lacago bukaanada iyo isbitaalada muqdisho sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii laba xarun oo lagu daweeyay hooyada iyo caruurta m c h ayay ka hirgeliyeen kaamaam kaweedo iyo kasoo horjeedka kuliyada jaalisiyaad hino ayaa lahayd fikrada ah dhisida iyo lacag ku bixeysa dhismaha suuqa weyn ee degmada wadajir maanabooliyo iyo kuwo kale suuqyadan waxaa si gaar ah uga dheefsaday haween danyar ah oo shaqo abuur loogu sameeyey dhanka kale haweenka ganacsatada ayay ka saacideen sida loo xisaabiyo hantidooda barashada harqaanka ayay u sameeyeen gabdho kor u dhaafaya boqolaal lacago ayaa la siin jiray si loo dhiirigeliyo una idilaystaan waxbarashada kolka ay idlaystaanna waxaa la siin jiray qalabka harqaanka iyo lacago ay kula howlfuliyaan mihnada la baray wacyigelino ayay ku qabtaan xarumaha hina iyo warbaahinta gudaha loona qabtay haweenka sida awoodsiinta dumarka iyo kaalintooda siyaasadda hina ayaa gabdhaha garoobada ah haystana caruur u sameysay warshad foornada rootiga ah si dhaqaalaha ay ka helaan ugu maareeyaan koriimada ubadkooda hina waxa ay ka caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed kor u qodista kanaal biyoodyada webiga si waraabku ugu sahlanaado iyo mashruuca qodista kanaalada dadka danyarta ah ayay ka taageeraan maareynta noloshooda laba mashruuc ayay guryo uga dhiseen qoysas gaaraya toddoba boqol barakacayaal hooyxumi ku noolaa
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna kamiro dhalinta waxbarashada waxay u baahan tahay dadaal iyo wakhti wada socda oo la geliyo muddada cilmi barashada waa xilli muhiim ah oo ay tahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwa badan oo inaga mid ah waxa ay la kulmaan caqabado curyaamiya geedigooda tacliin taabogelinta waayaha noloshae nagu meegaaran ayaa marmarka qaar mas-uul ka noqda in aan waxbarashada sii beegsan weyno gabdhaha waa kuwa wajaha culaysaadka ugu badan marka loo barbardhiga ragga si gaara caqabadda waxaa ula darsaa gabdhaha iyaga oo reer leh haddana cilmi hanashada u kaba qaata culaysyada uga yimaada ayaa hablaheenna kuwo ka mid ah ku qasba inay waxbarashada iska joojiyaan ama ay hakadka gasho halka kuwa ku adkaysta ay waayojoog u noqdaan xaalado culayskooda leh kuwaas oo saamayn maskaxeed iyo mid aayatiinba ku yeesha shukre bile xuseen waa tusaalaha maanta ee hablaha qaar isku soo waday tacliintooda iyo tanqoysnimadeeda waxaan kala sheekaystay marxaladihii ay kala soo kulantay xilligii ay isku ahayd ardayadda iyo marwanimada ama hooyanimada ugu horrayn soo dhoweyn kadib waxaynala wadaagaysaa halgankeedii tacliineed siduu ku bilowday ugu horeyn daabahada idaacaddii milo dhammaantood waa salaamayaa magaceeda waa shukri bilo xuseen darsadeeda ku waxaa ka bilaawday dugsiga hoose waxaa ku qaatay maxaa dhahay iskuulkan todaaman oo ka yaala degmada wadajir dugsiga hoose dhexe sare kulli meeshaa ku qaatay dugsiga dhexe xilligii aa dhameeyey waxay ahayd labada kun iyo lixdii iyo labada kun toddobadii noloshaa dhameeya umaleynaa ulow hadda maamo noqday sanado isku darooy laakiin dugsigii sarena waxaa dhameeyey labada kun afar tan laba kun shan tan waxaa dhahay jaamacadeedaa sii bilaawday jaamacaddan waxay ii bilaabatay labada kun afar iyo toban laba kun shan iyo toban adi laba kun shan iyo toban bisha oo waxay ahayd bisha sagaalaad december shan iyo tobankeedi jaamacaddeeda bilaawday waxaa doortay kuliyada sharaaca alqaanuun adi kuliyada sharaaca alqaanuun ayaa jeclaaday kuliyadaas hooyan gara iskiisa inaan kuliyadaas aa aa doortay inay jaamacadaas si ay u geen lahayd ee hooya ay garab gashay garaalaas iyo maxaa dhahay kadib jaamacaddeedii waa ii suurta gashay inaa kuliyadaas daacaddan waa iqaabileen imtixaanaadkii waxsamadaasas waa galay adi maasha allah waa ii bilaawtay jaamacadeeda sanad koowaad anoo dhameyn maxaa dhahay semesterka koowaad markaa dhameeyey semesterka labaad aa anina aa guursaday marka waxbarashadeeda koowaad maxaa dhahay dugsigii sare iyo dugsigaas ku dhexhal hal maxaa dhahay hal iskuul oo kusoo dhameeyey maasha allah hooyaan garab iibsay simidaas
xilligii aad markaa waxbarashada soo gabagabaysay ama sanadkii aada dhamaysay waxay ahayd laba kun iyo labaatanka laba kun sagaal iyo toban laba kun labaatanka
waa tahay shukri sidaad inoo sheegtaba waxaad qeyb ka tahay hablaha isku dhex watay hayaankoodii waxbarasho iyo maamulidda qoyskeeda bal haddii aad inala wadaagi karto sida aad u midaysay labada adigoo weliba ee sanadkii koowaad aadan dhammaysanin jaamacadda ha maasha allah sanadka semesterka koowaad markaa dhameeyey ee ahayd imtixaanka sanad koowaad anoo dhameyna arooskayga dhacay sidaas guursaday wallaahi waa iska dhib badan tahay marxaladaas waa marxalad aada u adag shukri ahaan waxaa aaminsanaa qofka aragla inuu kasoo bixi karo waayo qof kaleeta isku moodi karo way adag tahay maasha allah
bal sidii aada isugu dhex wada marka ee aada u kala maareyn jirtay labadaasi dhan haddii aad inala wadaagto walaahi saaxiibe waxaa ku dhihi lahaa walow ay adag tahay aniga waxaa u kala maareyn jiray jaamacadeeda iyo reerka adi marka u horeysay waa iska dhib badan tahay waayo ada oo walac ah oo jaamacadda usii ordeysid waxaa ku dhibi karo dadka gaariga kula saaraha masalan b l haddaa soo raacdid b lka dadka saaran dad buuxoo soo marsanaya oo urkaasoo kale ku dhibaa aba markaas soo qurcad oo orodku soo baxda deg deg oo haddana gaariga aa saaranta waxaa laga yaaba inaad meesha dhex matigtid walaa marar badan waa dhacda maxaa la dhahaya anoo jaamacad usoo dhacday oo jaamacad usoo ordaayo oo inaa oo anoo walacay inaa maxaa laha jidka dhexdiisa inta fariista liin halaysii dhoo marmar qaar xataa liinta boorsadaa soo gashan jira wala marka waa iska dhib badan tahay ilaa markiis maasha allah ilaa ilaa garab gala alxamdulilah waa isdabaraya bal shukriya haddii aad inoo kala qaado maadaama howl guri ay ku sugaysay tii waxbarashadana waqtigeeda ay ku sugaysay iyo xilligii jaamacadda gelinkaad aadi jirtay iyo sidaad u kala maareyn jirtay waxawaaye waxaa ukala maareyn jiray ahay subaxda hore alseedika iskusoo kacay wixii howl waa qabanayadi kadib laba saac jaamacadeeda aadaya subaxda alseedaa kakici jiraan subaxdii ahay inta laba saac la gaarin ka hor aa quraacdii iska boogsiyey ilmahan gabar waa waday ciddahoo ciddeeda ugeynayo anna meeshaasaa bajaaj anaka sii qabsanaa jaamacadeeda sidaasu sii aadaya asi laba saac wax ka hore subaxdii ahay maasha allah iigana qaralaas iyo walaashii iidan iidan iga caado jirtay ilmaha yar iga ugu soo tegi jiray baayadii hooyada yar hooyan waa isku dhoween guri hooyaa geenayo marmadan iyaga ii imaanayeen oo cunug jira iisoo xambaarayeen xaafadooda ii geenayeen
wax inooga sheeg bal shukriyey caqabadihii aad ka soo martay intii aad ku guda jirtay waxbarashadaada iyo qoysnimadaadaba walahi caqabadada iska badan kuwa waxaa kamid ahaa adoo imtixaan lagu imtixaan kuu jiro oo isbuuc imtixaanka lagu jiro oo haddana hoosha guriga sii sugayso cunugkaa xanuunsan yahay oo cunugii maxaa la dhahaye rafaad isku jirteen haddii cunug xitaa lagaa qabto cunug wuu oonaa wuu xanuunsan yahay ama qof kale cunug xanuunsan hooyadiisa la waraasanaa qof kale ma heen karo hadduu xanuunsan yahay marka cunuga xan hadduu xanuunsan yahayna maamadiisa u baahan yahay imtixaankana waa ka fadhiyaa walaa mar mar qaar waxaa xasuustaa buuga ii kala figsan yahay imtixaanka muraajaca aada diyaarsanaayo oo cunugan dhagsiisii saaran yahay ama naasiinayo ama aansiisa iyaarnayo rafaadu iska jiraa oo xitaa anoo dhinac buuga ii kala figsan yahay canjeero dhinaca kuduwaa xataa waa soo maray waxa igu dhib badneed ado ado imtixaan kuu socdo oo cunugeed hadan waxa ii sii dhibman waxaa isii adkeed markaa buuga diyaarinayo kale ilmihii oo maasha allah markaas laba noqdeen aa iisii darneed oo anina aa walac ahaay oo buug diyaariskana isii sugaay imtixaankii weyna haddana isii sugaay adigoo isdabaraya maasha allah walaashay iyo hooyo iyo kan qaralaasiya iyagana way caawinayeen shukri bal hadda sideed u aragtaa halgankaasi aada soo martay ma islahayd markii aada go-aankaasi qaadanaysay way kuga adkaan doontaa ama way fududahay inaad isku dhex wado qoyskii oo aada guursato waxbarashadiina aada wado walaahi way inay igu adkaanaysa waad iska ogaa laakiinse aniga waxaa dhiirigelinay waxaa waa isku wadi kartaa marka wax hadaamiyada aagitid waa samayn kartaa adhaada oo isku dayid inaad samaysid waa samayn kartaa soomaali laakiin wax hadaadhaada ma samayn karo yani ma samayn kartid waa laakiin maasha allah aniga waxaa isku day inaan samayn karo taasna ilaahaad garab iisii insha allah waa ii fuudeed oo waan dadaalaya lagu dhinacdo intii aad ku guda jirtay xilligii waxbarashada wixii kuugu adkaa maxay ahaayeen aad is leedahay maankaada kama bixin walaahi waxaa iska badan yahay adaga oo maanta oo dhan maxaa jaamacad ku maqneed marna hool jirta hool oo ku mashquulsaneed gurigii dhan jaamacad kusii sugaaya haweenkeena waa dhafraysaa mar cimidiyaa la dhafre adoo cadada dhan soo jeesid oo dhifreysid aswaxna dan lagaa rabaa gaa daraasada jaamacadda oo xiisado qaar waxaa jira halka saac la galaayo adoo xalay dhan soo jeedin cimiga mar xanuunsan yahaan eebada wax lasoo diro xanuunsan yahaa oo wiil loo ku jiro oo oganeeda cadada dhan oo hesiiskiis le hadanse waxay quraa iyo wax lagaa rabaa hadda quraa hataa isdaafin karta oo sameynayn xabkiisula halka saac jaamacadda kale xiisado qaar hal saac baxayaa jira isku aadi jireen walaa saasa igu dhib badneed anga oo subaxdii adoo daalan oo wardo u baahan aadan warakii ordaysa jaamacadda sii sugeed anaga oo xaamilo ah oo haddana dhalmo ah oo waxaan maalintii birimka imtixaanka la galaayo oo lii fariisana maantao kala dhala imtixaankana berioo bilaawinaayo taasna igu adkeed waayo qof maanta dhalay beri in maxaa dhahaye ma aadi karo soo maahan imtixaan ma gali karo ku qiimeen halay dheheen adi iima qiimeen way igu booden adi taasna iligalooma iloobaayo dhib malaada ku adkacafi
maadadii maadaama lagu yiri ma geli kartid oo lagu qiimeynayaa haddana aysan dhicin maadadii marka maxay ku dambeysay maadadii waa soo gudaa waa soo maxaa dhahay waa soo daraasiyey darmar kalaa imtixaankeeda u fariistay oo sanad kale ah ha sanadka lahaa recorsa recorsaad noqotay waa waxyaabaha markaa ee aada is leedahay wilimaankaaga kama goyn waa tahay shukriyey kadib maxaa kaaga soo baxay natiijo ahaan isku garab wadidda tacliinta iyo tan qoysnimada maasha allah alxamdulilah aniga oo maro ah oo haysta haddana saddex caroor a qalinjibiyey aniga saddex caroor haysta qalinjibiyey natiijo ahaan wala waxa ii soo baxday waayo laba na laba natiijo wa waa natiijada oo jaamacaddeeda alxamdulilah aa dhameeyey oo baajkayga heesto baaj kalena waxaa ii ehbo ilmahayga oo ah waa dhameeyey waxaa dhameeyey anoo saddex carood heestoomaan maasha allah midaasna ku faraxsanahay waa tahay hadda marka maxaa kuu qorshaysan waad soo rafaaday ugu dambeyn guul baad gaartay oo isku soo garab waday tii hooyanimo iyo tii waxbarashada ardaynimoba ma inaad halkaas kasii wado oo waxbarasho kale ma kusii qorshaysan tahay mise baajkaada unbaa ku hakanaysaa may insha allah adi hadii soo baxdo insha allah waxbaa rajeynaya hadee soo baxdo waa kaasa laakiin taad weli wax meel kuma ogi waxaasi jeclahay inaad sii wato waxbarashadeeda ahore siisto aya waata shukri bal haddii aan dib u yaro noqono maadaama aad arday ahayd markaagii hore jaamacadna aada bilowday haddana waalidka maxaad kala kulantay markii adiga oo sanadkii koowaadba maraya aad tiraahdo waan guursanaya ficil ahaan waalidka maxaad kala kulantay ha wallaahi wax badanaa kala kulmay walo oo dhanka hooyo oo isku fiicneed maxay dhahday ad iskuma wadi kartid maxaa dhahay walka saddexdaa sano iska sug hadda hal san saana ku baxay saddexda sano kaleeto sug inkaas adii oo ilmaha aabbooda way diidanaay oo wax wax dhicroo lama celin karo soomahan arooskan degdeg oo ahaayo yani alafkiaad soo dhamaayo adi inaa isku wadi karin iskuma wadi kartida iska dhaaf dhibna waxaa dhe waa isku wadi kara waxdoo imaadeenaa dhe way dhaceen ad jaamacaddaada le inaad sii weysito wax igu sii dhiirigelinaysid igu sii dhiirigelinaysa inaad jaamacaddeeda hore usii wato oo aanan meesha ku hakanin wax caqabada zaa-idnama kala kulmin inshaalla waa tahay shugri hablaha hadda kaa dambeeya oo ay dhici karto inay sidaada oo kale ku haminayaan maxaad la wadaagi lahayd ma in ay kala weeciyaan mise in ay isku garab wadaan sidaada oo kale walaa waxaa la talin lahaa inay isku wadaan haduuba ilaahay keena calafkooda iyagoo jaamaca maxaalaha jaamacaddii waxbarasho iyagoo waxbarashada ku guda jira hadoo u imaayo calafkooda inay hore usii socdaana aysan hakanina aada jeclaan lahay gabdhaha iga dambeeyay inay hore usii wataa waxbarashadooda waayo haddii aad dhahay waxaa ma fahmin kartida oo jalgala iyo wax aamadisid wix kuma suurtagalaya waa haddii oo ad adkeen iyo niyadaada u sheegtid inaa waxaa aad samayn kartid oo niyadaada aad ku celisid aad gelisid aad samayn kartaa gabdhaha waxaa dhii lahay waxbarashadiina hore usii wata hadii oo guud idinka waxbarashadeeda siina oo aad guursisiina ha ka harin ee hore usii wata gabdho wax barta oo bulsho wax barta sidaas
aad ayay u mahadsan tahay shukri bili xuseen oo inoogu marti ahayd barnaamijkeena intaa ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan ku lacayn ah sidaas iyo amaanaala